aad baad umahadsantahay marka ugu horeysa yamana iminka waxa ugu cusub ugu horeeya oad og tahay waa dekeda magaalada xudaydo ama magaalada xudaydo oo maalmihii ugu dambeeyaba laisku haysto oo ka jiraan dagaala udhexeeya qodaha mucaaradka dowladda kasoo horjooga iyo xulafada sacuudiga ee uu hogaaminaya dowladda sacuudiga marka miskuna hayse magaalada istraatiijiga ah ee xudayda ahna magaalada labaad ee ugu weyn dalka kuna taala meelaha istraatiji u ah marka waa la socota dagaalo inay kasoo horjeeso warbixinta ka cusub ee laga sheegi kara ayaa ah kadib dagaal badan oo dhex maray dowladda iyo maxay ahayd qolada mucaaradka iyo digniin badan iyo cabasho badan ka yimaadee caalamka oo laga digayo in meeshaas ay dhibaato badan kasoo gaari karaan shacabka ku tiirsan maxay ahayd musaacidada ama gargaarka bani aadanimo ee laga soo dejiyo dekeda magaalada xudeydo kooxda xujiida waxay sheegeen in ay wareejin doonaan dekeda magaalada xudeyda si shuruud la-aan ah wareejin doonaana maxay ahayd un-ka marka ilaa hadda simaan ay wareejinin laakiin way ballan qaadeen in ay wareejiyaan ha yeeshee weli muqaymihii iyo dagaalka ku socday magaalada istraatiijiga ee xudeyda weli ma joogsan goormaa wareejinayna ayay dhaheen kooxda xuutiyiinta dekeda wakti maanay qabanin laakiin waxay sheegeen maxay ahayd cabdimalik badrudiin alxuuti waa ninka hogaanka u ah qolayaha mucaaradka waxa uu telefishinka mucaaradka uu ka sheegay in uuwareejidoono dekeda si shiro la-aana oona ku wareejin doono qaramada midoobey marka waan la sugayaa wareejintooda ha yeeshee wakti muusan xayinin wareejin doono waaya maxamed wareejinta dekedan xudayda waxaan la soconnaa xudayd dekedan inay muhiim u tahay isu socodka gaadiidka iyo maaragta waxyaabaha muhiimka uga soo degaan dadka oo weliba dad badan oo xaalad bini-aadanimo ku tiirsanaa qaramada midoobe iyo beesha caalamka waayadan dhan waxay ugu baaqayeen xuutiyiinta inay ogolaadaan haddana saa sheegays way ogolaadeen marka isbedel intee la egaa ku imaan kara arrintan oo xaalada yeman ay ku keeni kartaa hadalka kasoo yara xuutiyiinta ee ah in ay wareejinayaan dekeda wareejiska dekeda waa isbaadka maxay tahayda keliya laga geli kara in dadka xaaladaha bini aadanimo ku sugan ee ku nool xudayda iyo agagaarkeeda weliba qeybaha kale ee dalka ku heli karaan gargaar bani aadanimo waayo saa la socoto dekadaas waa dekeda ugu weyn dalkan yemen waana dekeda ay kasoo gugaan dhammaan gargaarka bini aadanimo ee la gaarsiiyo dalkan lasoo gaaro dalkan yemen magaaladana waxaa maamulo muddadii labada kun iyo afar iyo tobanka ilaa iyo haatana waxaa maamulo qolyahaas maxay ahayd mucaaradka ah kale dagaalka intuu soo bilaabay ka hora ayay galaangal ku lahaayeen waan magaalada istraatiijiga ugu weyn labaad ee ugu weyn dalkan oo ay gacanta ku hayaan wareejintan ay wareejiyeen degtadu waa mid maxay ahayd u roon shacabka iyo masiyiinta ee dalkan ku nool dabcan waxaa sidoo kale soo dhaweeyay dadka masaakiinta ah ee ku nool xeryaha barakacayaasha ee gudaha dalka haddee aysan wareejiyaan waa dabcan arrin wanaagsan baa la dhihi karaa laakiin adiga waxaa sidoo kale ay sheegeen geesta kale in magaalada xudeyda ay marna ka bixi doonin laakiin dekadu ay ku wareejin doonaan gacanta qaramada midoobey arrintaasna haddii dekada qaramada midoobey lagu wareejiyo dabcan dowladuna meesha way soo geli doontaa hayeeshee waxaan filayaa in arrintaas
marka iyaga wax shuruudo ah miyay ku xidheen wareejinta dekeda qolada xuutiyiinta ah wax shuruud oo ay ku xireen ma jiraan wareejinta dekeda waxa ay si ay u shaaciyeen official ah in dekadu ay si shuruud la-aan ah ku wareejin doonaan qaramada midoobey oo siduu yiri cabdimalik badrudiin alxuuti ninka ugu sarreeya qolyaha mucaaradka waaya ugu dambeyntii bal guud ahaan xaaladda dalka yemen maxamedow dagaalaha ka socda dad badanaa ku barakacay oo gargaar bini aadanimo u baahan dadku waxaa iskugu biirsaday cudurro iyo dagaalo iyo colaado marka bal guud ahaan xaaladda dalka yemen ma kasoo reynaysaa mise weli waa kasii daraysaa sidii uu bilaabay dagaalka magaalada xudeydo xaafada dalka way kasii darahaysaa waxaana soo kordhaya macaluusha maxay ahayd haysato dadka barakacayaasha ee gudaha dalka ku barakacay dagaalkii waxaa usii wariyay xudeydo sida magaalada oo kale oo ku taala dalka barakaca lixaad kale ee kasii socda waxaa ka barakacay qaxooti aada u tiro badan hadda magaalada xudeydo oo gaaray kilooyin lagu magacaabo alnadra oo maxay ahayd soddon kilomitr dhanka koonfureed kaga dhegan magaalada qaxootigaas boqolaal ayaa daqiiqada daqiiqada ka dambeysa soo gaarayo kilooyinka ku dowdow magaalooyinka magaalada xudeyda waxaa sii kordhaya barakaca uu geysanayo dagaalkaas duqeymaha ay geysanayaan qolyaha xootiy sii kordhayaan hadda dagaalka soo xadiisan in magaaladaas iskusoo iyo magaalada kacis hayeeshee qaybihii kale hadda sanacadda qaybihii ku socday way yaraadeen oobaa magaalada way degan tahay maalmahan ciidda sidoo kale dagaalka guud marka aan fiirino saameynta uu dalka ku leeyahay way sii kordhaysaa ha yeeshee waa mid ka saameyn badan labada kun iyo shan iyo tobankii magaalada cadan ay haysteen waadaama maanta lagu dagaalamayo magaalada istraatiijiga ahayd ee dalka uu kasoo gelayeen maxaa ahayd shadaha ugu badan ee bani aadamnimo iyo weliba